calankiinan daadegay miyaydan dareemayn xidigaha dusheeniyo ragga dayaxaha ibsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxaha ibsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayneen ka habsanay dunidu inaga u dambayneen calankeenan daadegay miyaydan dareemayn
waa nabad iyo naruuro dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle gorahan oo kale ka baxa himilo f m waxaanu ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimaha wacyigaaga guud waxaan kolba ugu kuurgalnaa mowduuc aan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid golaha kuu keeno marti inala gorfeynaysa ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan kusoo qaadanaynaa sidee been abuurka warbaahinta u dhaawici kartaa kalsoonida dadweynaha waxaa inala fadhiya toddobaadkii labaad martida kale ah amiin yuusuf khasaaro maxamuud yuusuf culusow iyo cabdinaasir xirsi iidle tabinta iyo soo saaristu waa anigoo ah farduuso sheekh cabdiraxmaan waa tahay aan hore u galno barnaamijka shaqada warbaahintuna waa inay soo gudbisaa akhbaaraad aysan hayn dadka ku kala nool caalamka iyada oo laga soo qaadayo ama laga soo tabinayo halka ay dhacdadu ka dhacday sheegista wararka aan waxba ka jirin ee been abuurka ah ayaa noqonaya mid ay ka cabanayaan malaayiin qof oo ku nool koonkan kuwaas oo aan joogin goobta iyo aminta ay dhacdadu dhacayso akhbaaraadka qaar waa kuwa la sameeyo si dadka loo jahawareeriyo ama geesta kale loo soo jiito iyaga oo ka imaan kara xisbi urur ama dowlad robagandaduna waa arrin badi loo adeegsado suuqgeynta iyo xayeysiinta balse haatan waxaa aad looga dhex arkaa meelo ka baxsan meelihii lagu yiqiin xog ururin la sameeyey muddo sanad ah ayaa lagu sheegay in internetku uu yahay barta ugu badan ee lagu baahiyo been abuurka la sameeyo raayi ururintan oo caalami ah ayaa muujisay in siddeetan iyo lix boqolkiiba dadka isticmaala internetka ay dhibanayaal u yihiin wararka been abuurka ah ee lagu faafiyo baraha bulshada dadka ka qayb galay raayi ururintan ayaa tilmaamay in xukuumadaha iyo shirkadaha tiknolojiyadda ay ka doonayaan in ay ka hortagaan dhaqdhaqaaqyada ka qayb qaadanaya kalsooni darada internetka ee saameynta ku leh dhaqaalaha iyo wadahadallada siyaasadda taasina kama dhigna in warfaafinta tooska ah ee reediyowga tv-ga iyo wargeysyada ayna ka mid ahayn meelaha laga helo akhbaaraadka aan saxda ahayn warkaas aan lahayn ilo sax ah ama noqon kara kuwa laga badbadiyey waxa ay saameyn kalsooni darro ah ku ridi karaan dhagaystayaasha akhristayaasha oo lagu daro daawadayaasha haddaba barnaamijka kaswadaag toddobaadkan waxaan kusoo qaadanaynaa mar kale been abuurka warbaahinta sida ay u dhaawici karto kalsoonida dadweynaha toddobaadkii labaad waxaa weli marti inoogu ah amiin yuusuf khasaaro maxamuud yuusuf culisow iyo cabdinaasir xirsi iile oo intaba ah wariyaal muddo soo shaqaynayay warbaahinta bulshada ay adeegsato intee ayuu la egyahay been abuurka lagu faafiyo baraha bulshada waa meesha ugu badan ee lagu faafiyo warka waxa weeyaan maaha wakaalad maaha maaha isha telefishin maaha isheeg wargeys waxa weeyaan waa qof shaqsi ah wuxuu faafinayo qofkaasna waxa weeyaan isheeg aad uu beentiis u badnaanaysaa qofuu xataa su-aal ka soo qaad war fiicana aad soo dhigtay war been abuur ka sameynaya commentiska war been abuur ka sameynaya marka waxa weya waa meelaha ugu badan ee hadda soomaalida ay aad ugu badato waxa weeyaan ii sheeg been abuurka isku dirnimada beenta waxyaabahaasoo dhan welibana oo diinta islaamka inaga hor istaagaysay marka dadka iskuma malayaanba waxaa in dembi loogu qoraaya hataa xataa markaas aad sii daysa warkaas ama youtube aad gelisid ama aad gelisid ii sheeg oo barshaha bulshada ah warkaasaad inta ka dhimanayso ilaa yooma alqiyaamo oo kugu soconaa dembigeeda marka aniga waxaan ka degi lahaa in wararka beenta oo lagu faafinaya baraha bulshada layska ilaaliyo waxaa weyaan ummadda soomaaliyeed ayaantaa dhaqankaas u yeelatay welibana waa dhaqan aad xun oo nagu soo kordhayo in war lagu raadiyo been abuur lagu raadiyo war lagu raadiyo qof baniaadana oo sharaf leh in lagu aflagaadeeyo
arinta oo social mediaha waa horta uun wax ka dambeeyey markii ay abuurantay laba kun iyo afarti laba kun lixdii oo youtube samey looga afartay facebook la samey iyo twitterka wanaha saamaynta ay leeyihiin waxay ka mid tahay adiga marka aad leedahay ilaa shan kun oo qof oo followers ku ah ama friends ku ah oo warka aad qorto barbaleen ka dhalina waxaa ka mid ah warkaasi horta xaqiiqdiisa qofka marka hore inay ku jahwareeraan ama caalad abuurta hadda waxaa ka mid ahayd oo kale dhowr jeer laba habeenoo ka mid ah ayaa waxaan ku arkay baraba bulshada in soo dhigay dagaal aada lagu hoobtay oo ka dhacay magaalada muqdisho oo ka socda iminka aniga waxaan ku qoray marka commentan qor waxaan dhahay muqdishada aad sheegaysid muqdisho oo ku taala miya meer maarska taala miya xitaa muqdisho aad sheegayso anagaab joogne xalay oo kale mar aan fiiriyo kale wuxuu dhacay muqdisho dagaal xoogan ayaa ka dhacay beelaah beelhewlaaye beelhewlaaye aan magac aan sheegaynin ayaa hubkooda qaatay oo isku diray waxaasi marka waxay kama jirtaa masuul dare marka hadda waxaa soo baxlaya wax loo magacaabo citizen journalship misal ninma qolo fadhiya laafta waa haystaa accesska internet waa haystaa wuxuu doona qora adiga waa qori kartaa mid- marka station wax qoro waa la abbaara marka ama journal ahaad ama t v ahaad ama radio ahaad waa la abbaara laakiin markay adi qof bini aadan oo qol ku xiran oo- oo oo meel oo adduunyada ka joogo aadan ogeyn oo aabi numberkiisa aan control karin oo adi aan shaqo u lahayn facebookan oo shaqo u lahayn inuu inta war soo qoro oo warkaasna aad share ama u dhahdo ama leeg u dhahdo ma badan waxay dhahaan badanaa hadda ay dhahaan ee, leeg ii saar ee, ee, share ii saar adna wax kaama dhibto anna waxbaa tartaa horta waxaa share saarist iyo waxaa leeg saarist inaa ogaato waa la rabaa midda kale qofka baniaadanka marka wax qoraayo wariye ahaado qof caad ahaado waa intuu ka fikra waxaa mas-uuliyad iyo cawaaqib waxaa la jira waxaa la yidhahdaa marka mas-uuliyadda eh, aad adiga aad ka taxdirto abaa cawaaqibka aad fahmi kartaa hadda waxaa ka mid oo kale facebook marka zumberg wax soo rogeen waxyaalaha oo live-ka ah oo facebook ah lagu soo bandhigaya in la joojiyo waxyaalaha muuqaalada dadka gogo-ay ama dadka rax dilay ama in la joojiyo waxaad ka dhaatay new zealand markaad weer ka dhacay ninka australian konta ku dilaya isagoo dilka wada ayuu konta ayuu live soo galay intaasoo kunaba aad daawatay laakiin marka dambe facebook ka baxday marka wax hadda adduunyada aad waxay ku doodeen waxa la yidhaha citizen journalism soo baxayo oo ah social media wuxuu noqday idaacad yar oo guri ku xiran oo qof ama qofyaale ay samayn karaan oo saameyntooda leh oo intaasoo milyan ah waxuu sameeyey timeka waa soo yareeyey spaceka soo yareeyey masalan qof hadda war sheegaya australia yurub america asia afrikada geeskeeda kalaa laga maqlaa laakiin adiga mar walba waxaa waxaa aada loo qiimeynaa wax aad samaysay adaa mas-uuliyadda leh mana ku naqanaya certification aqoon darro waayo wax ku faraayo oo ah oo moral moral shakhsiyadeed oo ku faraayo ma jiro inaad waxa adiga aad been sheegto haddaa aqoon xaafad lehdana inaad been sheegto wax ku faraayo ma leh haddii aa markaas aafakataan waxaa dhacda one day in lagu maxkamaday markaas waxaa jirta hadda marar badan oo dad badan oo facebook wax ku qoray ama sameeyey oo dembiil lagu soo ogey oo malaayiin door lagu xukumay waa mahadsantaha
waa tahay isla taas anagoo ka ambaqaadayna ustaad amiin iyo ustaad maxamuud arinta ay sheegan cabdinaasir warbaahinta bulshada adeegsata laftirkeeda waxaa isticmaala oo adeegsada saxafiyiin mararka qaarna qora warar aan sax ahayn ama qof ha ku weeraraano ama een, si kale ha usoo qoraan dhacdo aan jirin maxaa ugu wacan xaqiiqatan ee, siyaabo kala duwan wacan waxaad arkaysaa ee, kaas iska daa wuxuu isagu iskii u aaminsan yahay iska badaaba maanta meelaa loo dirayaa warowka keenaa warkii uu keenay markuu isteeshinka keeno waxaa leeyahay warkaan hebel hebel muxuu hebel hebel hadda saas iyo saas saasoo dhah waxaa leeyahay saas naga dhaaf saan codka mise meeshaan ka qaado idaacaddii saasuu ku baahinaa intii laga diiday wuxuu saaraa facebookiisu saaraa oo xaaraan waa lama ogola hadday waxaana sax yihiin idaacaddaa ka sheegi lahayd wax aan idaacadda loo ogolayn aduu see ku ogolaata haddii xataa aad samayso warkaas waxaa loo haystaa idaacaddiisa loo haystaa sababta waxaa loo haystaa ninka weriyahu idaacaddu ka shaqeeya loo haystaa sababta waxay tahay warkan idaacadda waa la keenay haddii warkan uu wada saxyaa waa la qaada lahaa haddii wixii marka ay ka tagto idaacaddu aad adugu facebook uga isticmaasho micnaheedu waxay ka turjumaysaa idaacaddii haqan inkastoo idaacaddu aysan war eh, shaqo ku lahayn haddana waa loo ganaaxi karaa shaqada waa loogu jooji karaa waa lagu- waa lagu ciqaabi karaa ali karaa waxaan annaga ma aanadin annagan siyaasaddeeda ka turjumaysa adig hebel hebel wuxuu ka shaqeeya idaacad hebel therefore markii la arko warka uu facebook soo saaro automatically dadkii waxay u qaadanayaan warkaas inuu idaacadda ka baxay aan kaa dhexgala cabdinaasir marka laga hadlaayo barta facebooka waxaa yara bidhaamisaa Eh, siyaasada qolada aan u shaqeyna ama xarunta aan u shaqeynayo iyo aniga akoonkeyga facebooka ma farqiga udhexeeya dadka qaar waxay dood ka keenaan wariyaasha akoonkan waa akoonkeyga waxarba ku baafin karaa meesha aan ka shaqeynaya siyaasadeeda iyo dhaqan gelinaya waa markaad ii dhibanayd tahay markaad bannaanka ka tahay warbaahin aadan u shaqayn adoo meeshaad yartaa facebookaga ada xor u ah waxaad doontaa ka qori kartaa laakiin markaad station ka tirsan tahay maanta himilaa ka tirsan tahay wax alla waxaa sheegta boqolkiiba sagaashan waxaa loo aanaynaa inay siyaasadda himilo ka turjumayso himilo marka way kugu qabsan kartaa waxay ku dhihi kartaa waxaan annaga ma aaminsanayn see ugu soo qori kartaa facebooka ilaa wixii waxaad ka hadlaysaa fiir waxa walka wara- waraad keentay markaa warkii keentay haddii warkana uu sax yahay idaacadda toos loogu wadadey lahaa laakiin haddaysan aaminsan la yidhaha wanaaggaan ka qaado xumaantaan ka dhaaf oo haddii xumaantii aad aaddo micnaheedu waxay tahay fardoosa himilay u shaqaysaa himilaa waxaan aaminsan marka waa lagu maxkamaday karaa ay- waxaa kaloo kugu ciqaabi kara intaan maxkamadda la gaarin waxaa kugu maxkamaday karaa stationkii aad ka tirsan ama idaacadda ka tirsan ku- ku- kugu maxkamaday karta sababta waxay tahay kama turjumayso aragtida idaacadda himilo waxna aad facebooka ka hortay marka si la waaf- la- laysu waafajiyo waxaa laga rabaa waay aad uga gamban weyday waxa idaacaddaada uga gambatay adiga inkastoo la yidhahdo environmentiga wuu ku saameyna markaad tagto hadda adugu markaad tagtay eh, himilo tag markaad tagtay waxaa laga yaabaa inay ku saamayso waxyaaba badan oodan xaafadaha ku samayn jirin ama xagga ku samayn jirin marka dhinaca ku samayso waxay ka tarjumaysaa siyaasadda himilo waa ku qasbad maba ka leexan kartidba wadda lagu jaxa waddadaana qaadaysaa iyada ayadaa laga raba inaad ku taa- ina- ina- inaad ku- inaad ku taagnaato mar walba laakiin haddaad ka leeleexato waa problem haddii lagugu eedeeyo beri waa lagu helaa arrinta kale oo iyadana eh, hadda ay ka hadlayaan saaxiibaday oo social media social media horta waa dhib badan yahay waa qof saan hore usoo sheegay waa qof macnaha raadi iskale waa lama xadidi karo waxa uu intaa u sheegayaan waxay tahay waxaan wuxuu ogyahay inaan la aqoon ogyahay laakiin maalin maalin tahay adduunku waa la is ogyahay laakiin soomaaliya weli maadaama ay weli foodadii aan ka soo baxayno oo aan soo hagaagayno marrow qof kasta akoonti waa la ogaa- waa la ogaa doonaa waxaad arkaysaa eh, nacla ay ku yaala eh, sheer dhaha sheer dhaha wallahi ana maanta waxba idin sheeg adinkaan fiiri beentu soo wada fiiri adinkaan kun sheer ka gaarin waxba idin sheeg maa waliya maanta dhan markaas markaas saas loogu taxan yahay sidii wadaad oo oo muxaadaro akhrina diiniya marka inuu wuxuu- marka dadka ha waxa marka waa la yaqaana marka waxaas dadka noocaas eh, waxaan dhihi lahaa ha laga digtana beentuna dee beenu reed malesan hore u sheegaba xilligan xilli ka adagaa soo shaqayseen ama aa wax soo barateen warna aad baahinayseen In waxyaaba qaar oo mararkaas aanan dhicin ayaa jira oo hadda dhaca tusaale maxaa isbedelay Eh, waa maasanta fardos horta waa arrin waa su-aal fiican Eh, markaan dib ugu laabto experiencegayga ama khibradeyda waxaan xasuustaa eh, laba weriye oo kamida wariyaashii aan idaacaddan ka shaqaynayay ayaa la xiray maalin maalmaha ka mida weliba wiil iyo gabar ay ahaayeen wiilkii madaxa laga xiray waa waxbaa waa jirdilay casirka la soo daayey adii dadaal badan kadib subaxdii waxaa la yidhi saftariha loo yimid waxaa la yidhi waraa laga samaynaa warkii iyadoo laga sameynaa warkii la qoraayo ayaa waxaa yimid ninkii idaacadda lahaa markuu yimid wuxuu yidhi "Maxaa hebel, waxaa shalay agaasimdhebaa loo geystay xagga markaa hebel, waraa laga sameynaa wuxuu yidhi kaas dib ha loo dhigo kaas hadhow miiskaa la isugu yimid waxaa la yidhi mudane maxaa u joojisay agaasime ee, warkii hebel iyo hebel seexuna loo galay waa la jirdilay madaxa laga xiiray tacaddaa loo geystay wuxuu adinka wuxuu yidhi waa aarsa kartiin laakiin imise qof oo xamar joogtaan aarsa karin dhibaato maanta lagu haya wuxuu yidhi adinka waxa idin gaara iska dhaafe waxa ummadda dhibaatada ummadda lagu hayo in la ii sheegaan rabaa meesha anaa meeshii in laga sheegaan rabaa aniga laakiin anaa saan leegus aan leegus mila waran xaqiiqatan waa mas-uuliyad xaqiiqa waa marka adigu weriye tahay ama facebook wax ku hadli karto oo dhibaato aad ka hadlaysa adigu waxaa laga hadlaa inaad u hadasho dadka dhibaataysan ee dulman ee xaqoodii maalba horta la doodsiina oon codka lahayn hortaas waa gooni middan kale maxaa isbedelay xaqiiqatan dee baashu waagaas eh, tababaraa jira hadda tababarada ma jiraanba saxaafadda waxay iska noqotaba shaqada ugu sahlan ee laqab iska da waxaa loo hadlaa firi qofka xataa xirfad iska daaya wuxuu leeyahay wuxuu aaminsan yahay inuu weriyo war maa sababta weriyo ku tahay maxaa afka afka maxay leedahay abwaaba hadli karaaba aniga macnaha maba u haystaba inay wax kale ku xirantaaba haddii uu hadli karo wuxuu u haystaaba inaysan xirfad la barta ahayne afkaan leeyahay waa hadli karaa aniga oo keliya hadda weriyaashta noqdeenba intooda badan intooda badanba inkastoo rag badan oo akhyaar ay ku jiraan haddana majority waa saas waay waxaad arkaysaa maanta qof walba weriyuu yahay qof walba suu doona haddana u sheega haddana hal qof oo marjac leh oo lahay war waxaan arrinta noocaan rabaa inaan sameeyaan rabaa ayaa igala taliya xataa marjac aadaya qof uu isleeyahay waa kaa khibrad badan yahay taa waa yaryahay wan iyo two marka waxaa isbedelay waagaas dadku eh, waxbarasha iska yaraato laakiin tiriirno iyo waxaa jiray dad meel dadka lagu xanaanay tiriirno badan baa b b c way bixi jirtay Eh, way bixi jirtay eh, maraykanku waa bixi jiray haydaha garga haydaha way bixi jireen haydo fara badan bixi jiray sentarada loo shaqeeyana waa ay bixi jireen laakiin hadda waxaa u malaysaa wixii hore inta yar- inta inta inay yaraadeenoo haddana idaacadihii inta bateen haddana oo nin walba oo idaacadda xataa ka shaqaysayna xataa dadka iyo qaraabada yihiin waagii hore aniga horta waagii hore oo weliba ay sanadihii sagaashameeyadii iyo waa xilligan aad usoo shaqayno waa ilaah warka laga heli jiray aaday u yaraayeen dadka maanta jooga oo faraha badan ama social media ku ne- oo oo maantana oo cod warkooda kusoo saaraya oo neefsanaya oo cuqdadii haysa inay iska saaraan waagaas meel isaga saaraan ma jirin laakiin maanta waxay heleen meel ay isaga saaraan wixii mabayntan waa badanaysaa Ee, qof walba iska- ee, isagoo oo og inuu ee, inuu ee, dhibaato wado been abuur wado ayuu haddana social media soo fariisto isoohaysiinayaho waa iyo waa la baabi'iyey waa la idilay saana la yeelay laakiin waagii hore wax yar waa yareen dadki haddana siduu iidla sheegay tababar fiicana la qaadanayay hadda b b c da waxyaabahan ka faa'iida waxaa ka mid ah idaacadda telefishinka b b c da waxaa laga sii daayey war ah in diyaarad ka mid a diyaaradaha ingiriiska uu leeyahay ay hub sharci daraha geeyeen waddanka sierra leone warkaa la sii daayey markii la sii daayey ayaa waxaa lagu xejiyey iidheh ah eh, diyaaradda british airways oo duulaysa oo xayeysiin loo samaynayo waa lasu qabsaday shirkadda waa soo dacwootay Ah, waxay tiri see laisku xijiya labadan waa isku xijin kaliya waa been mana sheegin mid ka mid a diyaaradaha la yidhi haddana waxaa weeyaan ninka qofka tabaftiraha in wax badan ka taxadaro wax badan uu uu xeeriyo waa laisku qabsaday waxaa leeyahay diyaaradiina sababta aad ugu xijiseen warkaas maxay tahay shirkaddii b b c madhoway ka qaaday waa war laisku xijiyey waayaa waa war diyaarad ka caday waxaysiin oo weliba hal kelmo keliya ah diyaarad british airways ayadoo dhe marka waxyaabo badan ayaa la rabaa saxaafadda in xeeriyaan maantana waaba is- hayacdee noqotayo sidoo kale tusaale kale aan kuu soo qaada waaga hore markii oo xarun oo la rabo in war muhiima la sii daayo madaxweynaha shir jareed qabana ama ra-iisul wasaaraha shir qabana ama qof weyn oo la yaqaana shir jareed qabana waxaa la leeyahay cunug yaroo jooga hooyooyinka ah, waxaa la leeyahay waryaa ku diyaara kaameradii iyo baashi iyo iyo iyo cajaladii u tag madaxweynaha waa cunug hadda soo baxa waayaa lix bilood toobri oo hataan qaadan meeshaas waxaa muhiim ah in qofka ugu ugu ugu da'da weyn ugu aqoonta badan in loo diro marka waxyaabo badana ayaa waxyaaba ayaa isdhex yaacay midda magdhowga haddii la- la bixin lahaa ama ganaaxyo ay jiri lahaayeen waxay la tahay xeerar badan way dhaqan geli lahaayeen ustaad maxamuudaan siinaya horta barbaleenka hadda aan ku laabtay marka oo laga hadlaayo waxa la yidhahda aqoonta hadda ma la weydi nin oo wariye caan ah wuxuu dhahay labada miinad oo soomaalida ah ay ma iska gasho wuxuu dhahay siyaasadda iyo wuxuu dhahay saxaafadda saxaafadda wuxuu dhahay waa uun waa hadli kartaa in hadasho siyaasaddan waxaa sheegta sheegta wax ku raacana male been iska sheegaysaa waa ku gelaysaa wuxuu dhahay marka aqoonta in la barto in la dabaqlabay kal aduu waxaa bara kartaa dadkaani badanaa waxaa horta waa yarta aqoonta wacyi- ee, aqoon korqaayada waa yarta haddii dadka kuwa fahamsan aa arkada niman ah fahamsan oo saxafiyiid fahamsan oo mas-uul fahm oo har kasta waxay ay qorayaan aa ku yaqsoonaysid oo ra- oo qof un ku dhegan maanta oo dhan ama eh, institution ku dhegan hadda kole aniga waxaa ku dhacday anagoo maalin oo maal kamid ah jooga meesha bakaaraha jooga aa wuxuu dhahay "Aa, war nin nin hadda oo aan magaciisa sheegayn oo aad aad oo dadka oo u hadla wuxuu soo qoray wuxuu yidhi een, een, een, een, een, een, een, boor lagu taageerayo axmed siilaanyo oo dur saaran sheekada barakaad booroo soo qaatay sheekada barakaad bo- dhismeeda kor saaray aniga marka dabaqaan saarana oo ku yaala eh, olympic dhabarkeeda waa istaag daaqadan istaagaa fiirshay ma saarna websitaan ku laabto anaa shakiye macnaha waxaan waxaan muujinaya macnaha wadaacayadda meelka gaa marka waxaa la rabaa waxa annagana haysta waxaa waa laba arrimood waay aqoon dar waa jirtaa iyo wax la loo environment enforcement macnaha hay-adihii oo dugmada adiga waraa sheegay waaba lagu dilaaba adiga warkaaga adoo dhahday inuu xer iska dhaaf waa lagu dilaaba sharciga gacan lugtaa ma tahay marka sharciga marka ma jirto nidaam ah low enforcement ma jiro oo waxaan hageynaa maanta waagii aan baranaya kuliyadda saxaafadda ajlawaande la foole tababarka markaan qaadanayna oo sawir qaadidda teesarana la siiyey teesaraas waxaa hoos ugu qoran ma sawiri kartid meelaha eh, oo yaalaan hubka ciida- xeryaha ciidamada safaaradaha iyo meelaha sirta dowladdu taallo bas waagii subari hadda maanta waxaan maqlaynaa Eh, hubaa lagala baxay wasaaradda gaashaandhigga Eh, madaxtooyada hub lagala baxay ay sheeg- marka waxyaabaha mamnuuc ay ka mid ahayd oo in meelahaas waxaa weeyaan waa waddanka adaa iska leh haddaa sirtiisa sii daysana de waa waxa weeyaan khataraa ku gelaysaa lama ogola marka intaasna waa ku darsan lahaa Een, waad mahadsantihiin been marka ay noqoto marka la joogo idaacadda telefishinka ama meelaha kale ee wararka la marsiiyo ama xogaha la marsiiyo ee bulshooyinka is- bulshada ay isticmaasho sidee ayay u dhaawici kartaa kalsoonida akhristaha ama dhagaystaha waxaa iskugu jirtiin dad wax qora iyo dad hadla ustaad maxamuud aan siinaya wallaahi markaa wax aad qorto ama aad wax aad idaacad ka dijiso ama ama aad meenaha raadi aad ka hadasho kalsoonida shacabka aad diraysaa waayo eh, wax walbo aad sheegto oo dadka siiraysa ama si dhab u qaataan ay gacantooda ku fuliyaan dhibaato ay geystaan cawaaqibkeeda waa leedahay marka badanaa waxay dhaawacdaa sumcadda iyo magaca iyo sharafta ay leedahay iyo minaha ay leedahay idaacadda ama stationka aad ka shaqaysid ama joonalka aad soo qorto mar walbana dhibaatada ay ka dhalataan waxay keentaa waxyaalo badan oo oo aad bulshada u waxyeelaya saamayn badan way keenaysaa dhinaca wanaag marka laga fiiriyo qoraalaa samaynaysaa tusaale maalin dhaweed waxaa sameeyey eh, meel qashin yaalaa soo sawira qashinkaas markaan soo sawiray waa sii daayay Aa, weliban anigoo si wanaagsan oo qurux badan aan u sheegayo subaxii salaadii waa lagu soo dhelmaday katarbiila la keenay waxaa la keenay shaqaala la keenay gabdhihii nadaafadda la keenay waa la nadiifiyey haddana sidii kale aan usoo qaaday warkii ayagoo shaqadii ku jira ayagoo nadiifinaya marka qoraalkaada waa inuu mar walba saameyn u yeeshaa laakiin saameyn oo xun hadduu yeesho adiga ayaa aakhirkaada dambe aysan u wanaagsanayn xaqiiqatan waxay u dhaawici kartaa waxay leedahay saameyn aan caadina leedahay ka soqodo kale markaad war sii dayso dadku waada curiosity waa dadku wax badan ogeyn dadka ha u malayn adiin waad jaahliin markaad eh, wariye tahay waxaa la- dadku saddex nooc oo kala qaad levelku aqoona levelkaa sare iyo levelkaa hooseeya haddii marka kii kaa hooseeyey aad qalado waxaa la rabaa ninka intelligencega ama ninka curiositiga marka warka liidkiisa markuu arko inuu warka mahinisnan la bixi karo maalid waxaa dhacday dhacdan dhegeysanaya subaxay ahayd markaas waxaa la yidhi liidka lagu soo qaaday waxaa la yidhi eh, madaxweyne geelle xaaf oo ka hadlay khilaafka kala dhexeeya ahlu sunna laba maalin ka horna baraha bulshada haystay in khilaaf jiro waxaan si ninkan war fiican dhegeyso warka muxuu ka bilaabay axmed guudcaali geelle xaaf ayaa beeniyey in khilaaf kala dhexeeyo macnaha waaba soo jiidash macnaha inaan raadiya macnaha customer inaan noqoto laga tegin ayaa waxbaa lagu sheegaa aniga idaacada xukumaa marka liidka la qorayo waxaa leeyahay, meeshaas wax ka dhacen ruuxaas liid maaha liid fadhiya qor macnaha intaasaa dhimaatay inta maya dagaasima wixii dhan waa dadka waa kaa tegayaani dadka intuu tegaa dadka de inaad dadka ina khayrtamo dhegeystaashin khayrtamo ahba afaraa dhimatay labaa dhaawacantay dagaal meher ka dhacay meel hebel meel hebel inaad tiraa lagaa rabaa therefore ninkii faahfaahin raba lagu sugaa ninkii kale oon daahsanayna dee warka u helo waa kaa tegayaaba inaa inaad dadka xayrtamo ahba rediyo himilo boqol laba dhibic shan magahertis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaanu ku guda jirnaa waxaana kaga hadlaynaa toddobaadkii labaad sidee been abuurka warbaahinta u dhaawici karaa kalsoonida dadweynaha martidu mar kale waa amiin yuusuf khasaaro maxamuud yuusuf culisow iyo cabdinaasir xirsi iilib waan isku soo laaban doonaa balse markan waa tahay isku soo laabad wanaagsan aan dib ugu laabto martida barnaamijka sadamiin aan rabaa markaan inaan siiyo xagga amniga markii aan ka hadlayno oo si guud eh, wariyaha iyo bu- xarunta uu ka shaqeynayo baahinta been abuurka sidee ay khatar ugu tahay shaqsiyadda ammaankeeda iyo xarunta uu ka shaqeeyo inay bad qabto Een, dhinaca amniga markii la yidhaahdo horta waa waxa anaga ay sheeg oo aan wada leenahay waaye waa wax naga wada dhexeeya waa wax qof gaar waa- waxaa ugu ma- dhibaato ugu soo gaari weyse oo dad aan si jeclaysan ayaa sii daysay oo welibana aad buunbuunisiiyo oo iyo isheeg markaas beri waaba lagugu dili karaa Een, waxyaabo badan ayaa keeni kara in nafsadaada halis gelinaya oo welibana hadda s- inkast wax badan oo suxufiyiinta la dilay qaarkood oo war ayaga ay sababsadeen waa inta badan qaarkood waa qaarna waxa weye waa lagu eh, waxa weyaan si gardaraa loo dilay hase yeeshee wariyaha waxaa la rabaa inuu taxadir yeesho weliba wariyaha waxaa laga rabaa inuu ilaa ninka tabaftiraha ninka tabaftiraha wa- wax walba mas-uuliyadda iskale ninka wariyaha ma laha warkaas lasii daaya waxaa mas-uuliyadooda qaadaya ninka eh, isha tabaftiraha tabaftiraha inuu ka taxadiro ninkaana uu ka fakera nafsadiisa iyo iyo badaqabkiisa inuu ka fakero waa laakiin eh, hore ka geli warkii waxyaabaha weyaan wariyaal badan oo intaasoo toddobaatan wariya waa lagu naf waaye ilaa iyo sagaashanka ilaa haddeer marka ii sheeg waxa weeye taxadirka aad u muhiim u yahay in warkaada qofka bini'aadanka waxaa war ka wanaagsan oo sii daysa waxaa ka wanaagsan qofkan badqabkiisa horta eh, fardosa waa maadsantahay badqabka waryuhu mararba horta waa muhiim waa laga maarmaan waay taabarna waa lagu qaataa istiishka uu qofka u shaqeyna waa muhiim in la siiyo kasoo qaadoo kale markaan aan meel war u doonaayo oo dhibaato ka jirto waa in istiishka dadka idiraya madaxda ay ogyihiin meesha dhibaatadaas ka jirta adiga laftiga haddii ogeyn ad laftiga in la ogaataa meesha dhibaatada ka jirta afkooyo kale maan dagaal ka dhacda waxaa la rabaa waa inaad taqaanaa meeshaad istaagayso oo aad ku badbaadayso markaad afkooyo dagaal ka socdo ogaanaan carbiska markaad tagto ma ku badbaadaya waa ina ogta haddaad ogeyn waa dhibaato tan kale oo warkaad sheegto beentiisa waxay saameyn kartaa labadaba waa saameyn kartaa saldhigaagan way saameyn kartaa stationkaaga adigana waa saameyn kartaa dadku waa maxaa garato nin alla ninkii aqli leh oo dawlad iyo sharci iyo kala dambayn leh adiga ma ku soo aaday automatically wuxuu soo aaday waa saldhiguu soo aadaaba meeshaas dacwadiis ka ka bilaabaaba laakiin wax ma garato kale marka la yidhaahdo maba aaminsana saldhigii wax aaminsan yihin warka iidlaa sheega iidaha la soo dilaan leeyahay dhibaatadan adaa ka mas-uul mr maxamuud waxaa ku darayso Een, horta eh, waxaa la yidhahda eh, mas-uuliyadda qof beel la iskimaanaya warka ku dhacaya horta warka marka qofku reporterka war keeno reporterka waa qaldami kadhaa biniaadan waaye laakiin mas-uuliyadda waxay ku dhacay editorka qofka tafatara ah tafatara waxaa mas-uulka saaran tahay warka ninka u keena inta ku miisaam horta kow xaqiiqinimadiisa labo sensitivity waxaa la yidhahda hadda kor waxaan sameen ku qaadanay waxyaalaha sensitivity-ga ah micnaha ama xasaasiyaadka in la- anaa la- laga wada masalan meesha adiga daa ka buunbuun lahayd waa inaa qiimaha nabadda iyo dibashisiinta iyo colaadda iyo dhimashada dhibaatada iyo qof inadil dhibaatadaada inaad ka hadasho oo meesha aad micnaha adiga aad badan aad geli lahayd dagaal lagba hoobtay aad geli lahayd inaad aad sheeqaybila ka hadlaaya masaalixada iyo sida nabadda ay ay muhiim ugu tahay bulshada marka badanaa waxaa waaye mas-uuliyadda badanaa waxay dhacdaa eh, waxaa la yidhaahdo qofka reporterka ah markuu warka samaynayo mabaadi'u ku samayna mabaadida dad was- ka leexdana tafatiraha mabaadi kama leexan karo marka waxay keenaysaa in mas-uuliyadda ay tahay mas-uuliyadtigaa leh Eh, madana hadda waxaa dhacda in oo agaasimaha oo unprofessional uu yahay haddana intervention uu ku leeyahay wararka inuu unprofessional ku leeyahay oo la warka saana loo jeediyo waa maasantaa Ee, waxaa dhacday iska daa beente xataa ee, fardows mararka qaar runtaa la isku dilaa warkiioo saxa oo loogi inuu hebel hebel sameeyey ayaada xataa mararka qaar sheegi karin haddaad ogaato marka inay saameyn waxaan keeni inaad iska joogto laga rabo hadda kahor ha hadda kahor waxaa dhacday ma sideedaba waxaa dhacday hadda kahor laba kun iyo afartii waxaa dhacay laba kun saddex waxaa dhacay buugaa waxaa qoray nin etoobiyaana wuxuu ku qoray dowladda wuxuu uga soo horjeeday dowladda carta uga soo horjeeday dowladda carta wuxuu ku tana dowladda argagixisaa wuxuu siyaasiyiinteedu waa argagixis waxaa ka mid ah hebel iyo hebel iyo hebel hebel wadaadadu waa argagixiso hebel iyo hebel iyo hebel ganacsiyada argagixiso hebel iyo hebel hebel culammada wax ka yar marka idaacadda Hoan Afrika marka reporter Nairobi jooga ayaa buug helay buuggii report ka sameeyay buuggii la soo diray 8 saac warku baxay 10 saac idaacadda dhan waa gabagabeysan idaacadda waa la qabsaday maxaa loo qabsaday see loo sheegay magacayga aniga qof macnaa ganacsadaha ayaa waxaa la yidhi waxaa ka mid ah ganacsada hebel hebel hebel ka mid ah see magacayga loo sheegay fiir waan this is waa reality buugga haddii nin la dagaalamo ninka Ethiopia la dagaalamo Soomaaliya idaacadda la soo waray waxaa lagu fakaday dhalinyaradii la soo amray wax lagu soo amray wax alla wax meeshka dhan la jijibiyo laakiin waxaa lagu fakaday in xoogaa dadkii xataa alla isgarto leeyahay war okaadii bal iska daa beene beentii runtii la isku dilaa maxaa umaleynaysa been maxaa umaleynaysaa marka waxaa la yidhaahda ii sheeg taxadirka iyo is-ilaalinta anigoo wargeyska ayaamaha oo tabaftare ka ah ayaa nin- lix walaalo ah lix walaalo ah ayaa waxaa xafiiska ugu yimaadeen waxay yidhahdeen war waraan wadnaa waa lix walaalaha keliya warkan qoraalkan fiiriye waxay ka dacwoonayaan yar walaalkood ah ayay ka dacwoonayaan ay leeyihiin oo siyaasaddu ku jira ay leeyihiin wuxuu dhibaato u geysto wixii uu khatar u geysto ninkaas anaga noolama raaco karo markaan fiirshay hoo- waa- waa qabteen habeenkii ma sii deen subxay igu soo laabteen sa u mermeerinaayo oo u mermeerinaayo oo u mermeerinaayo oo u mermeerinaayo ayaa e- iyagana caajiseen anigna warqaddeeda iska haraysta waa la jooga waa la jooga waa la jooga waa la jooga mid ka mid a hadda kahor ayaana iga hor yimid oo igu soo booday wuxuu yidhi amiinu aniga walaalkeen waana kala badbaadaysa walaalkeen aad iyo aad wal- aad- aniga waa kula dagaalsanay laakiin maanta ogaanay yaa in aadna badbaadisay warkaas xaqiiqata haddaan sii deela aniga anigana dhibaata iga imaan lahayd ee, qoyskii dadkaas ka dhashana waxaa weeyaan waa isku diri lahaa ayagan maanta colaada isku qabi lahaayeen marka waxaa la rabaa wax walba taxadir in loo yeelo oo ninka tabaftiraha uu ka fiirsado warkaas wasiiladee ugu dhow ee dadka tv-ga reediyaha iyo baraha kaleba dadka ku qaadan karaan been abuurka tv ha noqoto reediyo ha noqoto wargeys ama mareeg marka laga yimaado baraha bulshada ee si guud facebook twitter iyo waxay kaloo dhan waa maasan tahay ee, wargeyska ugu hor ee, macnaha generalka ugu horeeya ee lagu qaadan karo warkani inuusan been hayn soo saas maaha been abuurka ku qaada- been abuurka oo la samayn kara horta lambar one waxaa ugu horeeya wargeyska ugu horeeya sababta wargeyska istuso itaabsii maaha waxaa ku xiga raadiyaha ku xiga waxaa ugu yar tv-ga ugu yar marka t c waxa waaya istuso itaabsii waay in kasta oo laga rabo inaad warkaaga aad aad dhexdhexaadnimada inaad ilaaliso laga rabo mar kasta oo hal dhinac aad sii dayo horta dhibaato waxaa keentaba waa halka dhinac lasii daayo waay one side aa warka wax kugu shimanaya kii kale adoon raadin waxay oddaa ka qaadaysaa marka marka wargeyska ugu horeeya sababta wargeyska wax la arka maaha waa dad wax- waxay sameeyaan warqad war journal waxay iskaga qoran oo kaliya idaacadduna waa un hadalku laakiin tvgu inta badan waxaad umalaysaa in laga been badan yahay Ee, aniga kuma raacsani ee, iidle ee, wargeyska wuxuu leeyahay sawiruu leeyahay xaqiiq marka laga hadlo dhacdada warkii lasii daaya waa inuu sawir yeeshaa inkastoo hadda photoshop soo baxday oo warkii la- laisku kab- kabi karo oo qofkii oo oo been abuur loo samayn karo Een, waxaa weeyaan isha wargeyska wuxuu wataa qoraalna waa wataa sawirna waa wataa Ee, midda kale telefishinka asagana waxaa weeyaan isha waa waxa oo asagana is- la ogaa karo warkaas inuu been yahay in run yahay lagu ogaa karo sababta muuqaalkii waaye hadaayo korna waa kaaga cudur daata waxaan ku dhahay wax walba waa la jeli karaa beentaa la jeli karaa ii sheeg warkaas ee, wax runaa lagaaga dhigi karaa telefishinkaana run kaaga dhigi karaa ee, wargeyskana run kaaga dhigi karaa ii sheeg idaacaddiina sidoo kale waa waxaa weeyaan waa wax la jelaayo sidaan hore kugu sheega waaye waa wax la jelaayo oo been abuurkaas la jelaayo marka ii sheeg waxaa weeyaan inkastoo hadda idaaca telefishinka mar walba laga rabo muuqaal laga rabo haddana ogow way kaasu bixin waay waa waa- waa laga- waa been abuur waa lagu soo geli karaa waa lagu keeni cajarada lagu keeni karaa waa lagu leeyahay warkaa noo sii daa wixii runaa u qaadanaysaa inay been abuurnaato waa gadaali kasoo bixi doonta aniga warka ka duwanahay haddii fikir saan fahmay ay tahay waxyaalaha ugu badan horta oo la samayn karo badanaa oo markii oo qofka warka loo gudbinayo horta waxaa ugu daran waxa la yihahdaa social media social mediaha maakanimaad raadiyaha iyo t v-ga journalka ma la yihahda waxaa saameynta ugu badan tahay leedahay waxaa ugu daran waa- waa- waxaa waaye waa raadiyaha iyo waxaa waaye waxaa waaye saameynta ugu le waxaa waaye oo marka isagana qofkii marka journalka ku qoro journalka uu soo baxay waa la berindigarey suuqu galay gacan baa ku jiraa waxba kama qaban kartid ma tiri kartid ma ma- ma- ma celin kartid qof walba oo magaalada joogta ma soo celin kartid laakiin idaacadda markay d v wax duubta ay deyso waxay awood inay iska tiraan ay tiraan ay reference inay tiraan raadiyana ajar tiro macquul wa laakiin saamaynta joornaalka ayaa badana ugu leh joornaalka ugu leeyahay waxaa waa joornaalka efer person oo joornaalka gatay adiga ma soo celi kartid haddii hataa madana madana la maxkamadihi hataa badana waxaa dhacda in in lagugu dacweeyo in lagugu dacweeyo oo lagu dhaho joornaalka waa kana waxaa saa ku qortay waa tana oo oo habarba guriga ta- soo laga soo qaado laakiin marka haddii aadan markaas adiga aad diyaarsanayn oo wixii lanta la daaya aa- aadan duubanin oo adiga ku talagal markan la sheegaya moogid mogta ma duubanin tvga inta kadibna cajal ku siimayo joornaalka ma siimayo hadda kale waa dhacda aniga eh, mar ah, ah, ah, oo, ah, hargeysa aan ka shaqaynayo oo nimanka saaxiibada ah wuxuu leeyahay in oo maalin maalin kamid waxaa la dilay nin oo jub airways ka shaqeynaya oo la jiray eh, waxaa la jiray waa la dilay marka la dilay wargeys wargeys aan shaqeyn kamid oo saaxiiba aan leeyahay amiin inuu leeyahay casuta iyo balaad ayaamaha la jiray waxaa dhacday wargeyskii waxay qoraan meesha tacsidii iyo tahanidii isku qaldam tahanidii la qoro waxaa la sameeyey meesha tahanidii hoos ku jira hambaleedii aa loo- caada caada xasaa loo qoray korna waxaa loo qoray maxaa loo qoray Eh, shaqaalaha daalo waxay hambale u dirayaan geeradii ku timid cabdi xaashi waana laisku tuhmaayo jubba iyo wakaasi waa tartamayay mogtaa marka tusaalankood mogtaa minaha waa sheegitaanka ay sheegeen marka adiga waxaan muujinaya aniga marka markaan subax alasayda waxay- waxaan tegi jiray meel oo olympic joona qabtay waa arkay balaaga hudaanka cashi balaaga waxaan dhahay niyo maanta laba qabiil isku diri rabtahay see waxu jiraan balaag waa yaabay balaag joona ku fiirsho markuu arkay wax subax u sameeyey isla markii wuxuu bixiyaa barajays abajo uu bixi kara qofka laakiin yaa kugu simaya adiga jonaanku waa gaday magaaladu galay intaas kuna qafaa qaadatay wax kamid marka saameynta oo jaraa'idka leeyahay waa ugu weyn tahay waayo jaraa'idka waxaa waaye marka aad berintigarayso asaad tusaale kale waxaa ii jirtay maalin waxaa jirtay oo nin la jiray ismaaniin oo dhicsi saaxiib ahayan ishee gaco dhah waxaa la furay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii oo dhaxaa la furo dhahay meel la jiray mashruuca gaca- reer gacmeedka la furay oo dibi ku sawiran yahay dibigii oo saan u sawiran asiyaa barar wax sawiray joonaanka toban kun maxaa- toban kun maxaa la dhaawacaa toban kun marka la dhaawacay ah joonaanki subax marka oo isagaa jeegarayna wuxuu arkay siyaa barra inta ku sawiran iyo dibigii inaa ku sawiran waa waa madaxa la qabsaday joonaanka markii wa- la daawaco waa la qaadaa mootaa lagu qaadaa madaxweynaha loo geeya subax saa akhrin wuxuu gaarta u dhahay isla markii habeenkii inaan ka joonaanka qabno tobanka xun aan jarjarno oo aan fuusta ku- aan gubno aan daboolno aan joonaan cusub daabacno oo madaxweynihii iyo dibigaan kala qaajino waxaa maalinka riski ay leedahay marka joonaanka ama saameynta ay leedahay jaameynta ay leedahay joonaanka maya dibi oo soo waray isiyaa baroos ma tahay laakiin macnaha- macnaha maxay tahay waaye madaxweynihii dibi oo ka soo waray ma naqana ma tahay dhibaatan kana madaxweynuhu waa ninka u horeeya joornaalka inta aan magaalada uusan gelin arkayaba marka waxaa waaye joornaalka waa ka saameyn badan yahay in beenta lagu qoro maasita
waxaweyaan ii sheeg ee, hadda telefishinka iyo idaacadaha iyo wargeyska wargeyska ii sheeg hal xaraf xaraf maama ba soomaa iyo ta iyo ja halkaas xarafa dhibaato weyn kugu imaan karaba tusaale hadda wargeyska xoogaal wuxuu qoray i- marka daxaysiin loo sameynayo dahabshiil ayaa hadi laga tegay hadda soo eriga wuxuu noqonaa dahab hadiya ka baxday saasay noqotay daabac cambaray noqotay suu iila sheegay marka yarkii rogaayay joornaalka aa arkay war waa ware subaxda haduu soo bixi lahaa maxkamadana la saari lahaa xaqiiqda marka lagu waa de waa hal xaraf Ha, waa hal xaraf waaya hal xaraf kaliya ayaa waxaas bedela keeni kara maxaa moodaysaa waa warbaano weyn lagu qoray meeshaas hal xaraf kaliya waa hadda xataa marka wargeyskii soshansa markaan daawacaynay wargeys war- wasiirka garsoorka meesha laga rabe aa wasiirka garoorka loo qoray subaxii joornaalka yarkii arkay asagana daawacaya marka yarka yarka kuu shaqeynaya inuu wax badan akhri karaa wuu kusii badbaadina hadda eh, dahab- dahab shiil waxaa badbaadiyey ninkii oo joornaalka wax daawacaya hadda anaga eh, shan shan sana waxaa badbaadiyey yarka wax daawacaya marka insha allah qaladaha badan waa jiraan haddana isheeg taxadarka muhiima waa tahay intaasoo dhan waxa- wax- waxaan- waxaad kala jeedeen dabcan been abuurka xitaa haddii qalad uu dhaco in si qaldan laguu sam- laguu fahmi karo oo dhibaato ay kaasoo gaari karto waad mahadsantihiin waan idinkaga mahad celinaya gunaanadka maxaad xalka u aragtaan si kalsoonida dhagaystayaasheenna ama akhristayaasheenna loo ilaaliyo innagana aan war u gudbino cabdinaasiraan siinaya marka hore masada xalku xalku laba maaha xalku waa mid inaad naftaada marka hore badbaadiso marka labaadna badbaadiso nafta stationkaaga marka saddexaadna badbaadiso nafta ummadda kugu xiran ee bulshada marka afraadna soomaali maxamed oo dhan aad badbaadiso intaas maxay tahay inaad la been sheegin bas beenta waad sheegi kartaa aqoon xumo daraa kuu geey kartaa laakiin at same time automatically isla markaad ogaato waa inaad ka laaban kartaa ma aha ceeb inaad tiraahdo shalay warkii baxay ayaan maanta raaligelin ka bixinaynaa maa ceeb maa waa geesnimo waa laakiin haddaa isu artood atoore aan waxba qaldamin waa problem marka waxaan ku darmayaa in runta waa biyo kama dhibcaan runta la sheego ishe aniga waxaan kula dardaarmayaa dhammaan suxufiyiinta soomaaliyeed inay aqoontooda kor u qaadaan oo ay tababarada badsadaan waayadan dambe tababara ma jiraan laakiin waayadii sagaashameeyadii oo oo qajajacda lagu jiray dad badan ayaa ku toosay tababarkaas oo maanta saxafiyiin waaweyn ah oo aqoon badan kororsaday laakiin maanta ma jiraan aqoontaasi maamaaqan hay-adihii ma wadankan eh, ku yaraaday eh, ii sheeg marka waxaa weeya muhiimadda waa in dadkan tababar la siiyo si qaladaadka maalin walba dhacaya warbaahinta ku dhacaya ama ii sheeg xarumaha warbaahinta ay ku dhacayaan in lo- eh, eh, si loo badbaadiyo waxaa weeyaan aqoontu waxay ka mid tahay waxyaabaha horumarka gaarsiin kara eh, xarumaha warbaahinada qaybada kala duwan Een, adiga waxaan ku- waxaan ku daraa horta wariyaasha inay aqoonta kororsadaan horta muhiim waay aqoonta kororsato qofka aqoonta kororsato oo wadan dabaqo waa muhiim in aqoon yeelato muhiim maaha laakiin xabsimis inay dabaqdo labo inay mas-uuliyad jirto mas-uuliyadda ah in waxa aad aad sheegaysa mas-uul ay yeeshaan saddex inay naqato waxa la yidhaahdo een, saameynta ay ka dhalanaysa aad fahmi karta waa amaasanta dhammaad sama leh waxaa intaa kusoo afmeerayaa barnaamijka kaswadaag oo aan toddobaadkii labaad ku soo qaadanaynay ama aan ku qaadaadhigaynay sida uu wararka been abuurka ah ee warbaahinta ay u dhaawici karto kalsoonida dadweynaha martida barnaamijka ayaan aada ugu mahad celinayaa amiin yuusuf khasaaro cabdinaasir xirsi iile iyo maxamuud yuusuf culisow anigoo firdowso sheekh cabdiraximaana waan soo saaray oo barnaamijka waana tabinayay inta aan ku wada kulmi doono toddobaad xiga iyo mowduuc kale waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo caafimaad garasho diideen indhaha samu ka dadabteen xaggeenaba diloodayn qabowsani dadkaygo reedha haddaynan isdaba qaban miyuu reed ku degaya hadda garasha diideen indhaha samu ka dadabteen xaggeenaba diloodayn haddaad garasho diideen indhaha samu ka dadabteen xaggeenaba diloodayn qabowsane dadkaygo reedha haddaynan isdaba qaban miyuu reed ku degaya